Iskuulkan oo ay dhismihiisa iska kaashadeen dadka deegaanka Madraso Sheekh Maxamed ee hoostaga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug iyo ururka horumarinta waxbarashada iyo caafimaadka ee Jiheye ayaa laga hirgeliyey deegaanka Madraso Sheekh Maxamed qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa soo dhaweeyey iskuulkan waxaana ay sheegeen inay garab taagan yihiin cid kasta oo ka qayb qaadanaysa horumarinta waxbarashada deegaanka alle ayaa mahad leh nagu kulmiye meeshaan la yiraahdo Madraso Sheekh Maxamed dalada la yiraahdo Jiheeyo oo dalada waxbarashada ah iyadoo baahi zaa'id oo ka jirto oo waxbarashada xaggeeda iyo biyaha iyo maaragtay caafimaadka intaba gudoomiyaha macalin cabdiraxmaan cali geeda qorow gudoomiye ku-xigeenka in allaale iyo inta arrimahaas khuseeyaan inay naga saacidaan waxyaabaha asaasiga ah oo u baahan tahay meesha la yara madrasada sheekh maxamed maxamed cilmi guuraye oo ka mid a mas-uuliyiinta ururka horumarinta waxbarashada iyo caafimaadka ee jiheeye ayaa shacabka ugu baaqay in lagala qayb qaato dadaalada ay wadaan waxaana uu sheegay in deegaanka madraso sheekh maxamed ay ka hirgelin doonaan iskuullo kale oo waaweyn
daash aada u qurux badan oo sidii runtii aan ku bilaabanay oo buugaagtii iyo qalimaantii iyo macalimiintii isugu keennay waxaana rajaynaynaa inaan mid ka fiican gaari doonno si rasmiyana waa noogu furantay waxaan rabnaa in nagalaal qayb qaato arrimahaas quruxda badan oo deegaanka iyo ururka jiheeye ay iska kaashanayaan oo waxbarashada asaasiga ah runtiina aan hubo inay meel fiican gaari doonto in qaybgal fiican lagala qaato haddii allah uu dala ogolaado waana rajay doonaa dadka deegaanka iyo ururka iyo inta deegaamada kasoo jeeda allah uu dala hadday ogolaadaan inay ka qayb qaadan doonaan